suuradda suurat lbaqara boqol iyo lix yaquulu llahu tacaala maa nansakh buu lahayn wixii aanu meesha ka saarnay min aayatin aayad ah aw nunsihaa aanu ku ilowsiino nebi maxamedow naati waxaanu keeni doonaa bikhayrin minhaa mid ka khayr badan aw milihaa ama lamid ah mid ka door room ama lamid ah alam taclam yaanad ogeyn ana allaha ilaahay calaa kulli shayin qadiir wax walba wuu karaa waxba kuma adkaadaan aayaddaas waxay tilmaantay amaba sababteeduba ay ahayd marka hore yuhuuddiina way ka hadleen ahlu kitaabkii baan leeyahay mushrikiintiina way ka hadleen waxay isku dayeen inay nebiga duraan calayhi salaatu wasalaam waa maxay diintan la doordoorinayaa bay dhah haddii maxamed shaygan uu sheegayaa uu xaq yahay maa sidii in lagu daayo kanaa la ina amray kan kalea la bedelay waa sidee shalay qudus buu u tukanayay dabeetana haddana kacbadii reerkoodu ku noqdeen waa sidee arrinka allah u jawaabo ka xil qaaday nebiga calayhi salaatu wasalaam jawaabti kolkaasaa ilaahay uu ihi naskigaasi waa mashruuc alla xaggiisana wuu ka yimaadaa wixii aayadaha aan bedelo ama aan ku ilowsiiyo dabcan adiyo jeero way dhacdaa mararka qaarkood oo dee nebiga marka ilaahay uu doonaya aayaddaa inuu nasakho waa la ilowsiinaya waxaan keeni doonaa mid ka khayr badan ama lamid ah tu ka khayr badan oo metal siday uga khayr badan tahay waxa weeye xagga way ka fudud tahay oo xukunkii hore xukunkan dambea ka fudud ama waaba laga yaabaaba xukunkan dambe inuu ka culus yahay kii hore ah wuu ka khayr badan yahy wuu ka ajri badan yahay laba tusaale aan usoo qaadano berigii hore waxaa la yidhi ninka muslimka ah toban nin oo gaalada ka mid ah u babac dhiga marka dagaalka ayuu ka baqi dee markii dambena labaa la yidhi laba un hala dagaalamo ayuu ka baqi dabcan way ka fududda way ka khayr badanta berigii hore soomka waajibka ah hal maalin buu ahaa oo bisha muxaram tobankeeda oo yoomu cashuuraa la odhan jiray xukunkaa ilaahay waa nasakhay oo ramadaan dhan buu inoo dhiibay oo bil ah dabcan bishu dee way ka culus tahoo way ka fara badan tahay maalinka laakiin de way ka ajri badantay habeenkaad garan baa ku jiray aynu filayna inu allayna waafajiyey mid lamidana la yidhi oo qiblo laga soo jeesto oo mid kale loo soo jeestay xagga takliifta dee waa isku mid marka naskiga shayga la yidhaahday ka hadlaysa aayadda oo cilmul usuulkana laga waramo musalaxul xadiidkana aad ku aragtay fii culuumi alqur'aanna lagaga waramo abwaab taasoo dhan waa lagu xusaa waad ka daalacan karaysa shuruudiisa iyo meelaha uu gala iyo qaybihiisa iyo in anahu jaa-izun sharcan wa caqlan sharcan wa caqlan wuu u bannaan yahay oo dee caqliguna ma diidi karo sharciguna wuxuu tilmaamayaaba diimihii horeba dar isnasakhi jiray iyo kitaab waliba inuu qaar isnasakhiyi lahaa kitaabkeenanina waa saas oo kale markaa kagama bogan karna naskiga halkan laakiin baab gaar uu leeyahy kolle muxaadaraad u baahan dadka muslimiinta o dhammina way qabaan inuu naskigu sugan yahay oo aayaadka qaarkood lafdigooda la nasakhay qaarkoodna macnahooda qaarkoodna labadaba caqligu ma diidayo cidi haddii ay xukun waajibisay inay rafciso xaq bay u leedahay madaxweyne hadduu soo rogo xukun wareegto dambe uu ku rafcinayo wuu heli karaa ilaahay boqorka hadduu wax inagu waajibiyey iska daaye sidan u dhigaba xaq buu leeyahy muslimiinta waa ogol yihiin wax diidani ma jiro ilaa muctasilada iyo ninka la ydhaha abu muslim alasfahani iyo mufasirka mooyaane waa qowl daciifa alam taclam buu ilaahay yidhi miyaanad ogeyn qofka lala hadlayo ana allaha lahu mulku samaawaati waalard ilaahay wuxuu keligiis ka leey lahaanshaha samooyinka iyo dhulka famaa lakum idinma sugnaanin min duuni illaahi inta ilaahay ka sokaysa min weliyin weli ma lihidin walaa nasiirin ma lihidin weli iyo nasiir qur'aanka way ku badan yihin culimaduse waxay tilmaamaan weligu waa ka dhibka kugu soo socda sutida u qabta ee gaashaanka u daruura ee kaa difaaca balaada soo socota nasiirkuna waa ka wax kuu soo dhiciya ama kuu hiiliya marka wax kugu dhaceen labadaba addoonka muuminka ah ilaahay baa waal ayaa u ah allahu waliyu aladiina aamanuu haddii laakiin wilaayadaa ilaahay uu waayo addoonku cid kale waxba u tari maysa iyuu isku halayn hulugo-aya am turiiduuna ma waxaad doonaysaan ummad yahay an tas'aluu rasuulakum rasuulkiina nebi maxameda inaad weydweydiisaan wax kamaa su'ila muusa min qabl nebi muuse sidii berigii horeba wax loo weydweydiiyey sidaasoo kale daa idinku ha samaynina oo nimanka yuhuudda ahi jaafaajiriqooda iyo tabaatiigoodu wuu badnaa iyo murankay rususha kala hor imanayaanoo waxaba kugu filan tusaale kugu filan qisadaynu soo marnay qisatulbaqara qisadii saca tusaaley kugu filan neefku waa sidee caynkeebuu yahay kada wa kada waa lagu si shadaduu fashudiyu calayhim intay adkeeyeen baa lagu adkeeyey nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuu tilmaamo waxau yihi dadka waxa ugu shar badan qofka su-aala uu soo qufay awgeed ummadda wax xalaal u ahaa lagaga xaraantinimeeyey su-aal lama diidin oo ilaahay baa yidhi fas'aluu ahla dikrin kuntum laa taclamuun haddaydaan waxba garanayn aqoon-yahanka wax weydiiya waase su-aasha aan faa'iida ku jirin ama madax adayga ah sida nimankaa israailiyiinta oo kale waman yatabadal ilkufr qofka gaalnimo doorsada biliimaani bitarki liimaan isagoo iimaankii ka tegaya gaalnimo xamaasha faqad dalla wuu ka ambaday sawaa'a asabiil dariiqii toosnaankaas wuu ka dhacay maxaa u hadhay dee kolka insaanku ilaahay inuu si rasmiya u gaadho oo uu arkuu ka raali noqdu jannadiisa ku casuumuu doonaye hadduu ambado sawnaaro iyo kodadeedun ka dhaadhici maayo waa guuldaro faqad dalla sawaa'a asabiil marka wax la bedel qaato diindaro ayaa ugu xun wax laga tagana waxa ugu xun iimaan iyo iyo xaqii waxyigii waxa ilaahay uu noo tilmaamay haddaba badeecadan la yidhaahdo hallowga iyo kufriga waxa la yidhaahdo bal ciddu agab u yahay ee urursata ee soo iibgeysa ee ummadaha kale la jecel kolkaasaa ilaahay wuxuuhi wadda katiirun in badani waxay jecel yihiin oo min ahli lkitaab kuwa kitaabka la siiye waa yahuudda iyo nasaarada had iyo jeer low yarudduunakum inay idinka celiyaan min bacdi iimaanikum intaa mu'miniin noqoteen inay idin idin celiyaan kufaaran gaalnimo inay gaalo inay idinka dhigaan oo ay idinka saaraan islaamka ayay jeceliyin xasadan xaasidnimo awgeed min cindi anfusihim iyaga agtooda un ka timid nafahooda agtooda nafahooda aan dhaafsanayn min bacdi maa tabayana lahum intuu u caddaaday alxaqu xaqu intuu u caddaaday kadib bay gaalnimo idinla jeclaysteen baa ilaha wuli iyagoo og xaqaba inaa ku taagan tihiinba ayay haddana gaalnimo idinla jeceli guuldarrada ku dhacday laydinka dig facfu wasfaxu iska cafiyoo ka jeedsada xataa ya'tiya allaahu ilaa ilaahay uu keenayo biamrihi cadaabkiisa ama biamrihi dagaalku idin farayo ama biamrihi hasiimadooda iyo jabitaankooda amarku labiyo toban macno ayuu ku soo arooraa qur-aanka oo ay kuwaas ka mid yihiin ina allaha calaa kulli shayin qadiir ilaahay baa wax walba karoon waxba ku adkaanay alle addoomihiisa wuu kala yaqaanaa cidina waxba u sheegi mayso kuwa ugu cadowsan laynooga waran oo yuhuudda iyo nasaarada alyahuudu wanasaara aayaadkanina suuratu lbaqara u horeeyaana dee aad baabay nooga digayaanoo qisadoodan faraha badana laga warramaya waa taxdiiran minhum suuratu alicimraanna ilaa siddeetanka aayadooda u horreeya iyaguna digniintaasoo kale bixinaya dadna waxa kaaga warrami kara uun ka yaqaana ee abuurtay isagu weligoodba iyagu ha ismacaaneeyeen sharax kalena ha isu dhigeen ha iska bixiyeen inay wax caddeeyaanay wax madoobeeyaanna ha sheegteen inay naseexa kuu yihiinna ha warrameen laakiin ilaahay wuxuu ka warramay dagaalkoodu inuu kan yahay waa dagaal diimeed xasadan min cindi anfusihim iimaan la-aan ayay idinkula ordayaan waana xaasidnimo aayadda waxay isku macnayen aayadda kale soo socotay ilahay uhi walan tardaa canka alyahuudu walanasaara xataa tatabica milata gaalada waxay tilmaameen haddii adduunyada la isaysto gaal iyo islaamba inay isqabsan karaan waxaase la isku qabsan karaa uun waa dhul oo waddan la ysku haysto ama kursi iyo siyaasad ama masaalix noocay doonaysa ha ahaatee laakiin dagaal diineed aan la isku qabsan karin saasay sheegaan waxaa si xaqiiqo ah iyagu inka ay u dagaalamayaan inuu dagaal diineed yahay horaysiyo dambaysaba maantana dadka meelaha marmare ka yimaada ayaa dareenka jirdiidka ah ee kufriga ka muuqanaya iyo kufaarta ayaa garan doona dadkii quufla seexday ee aan islaamba ku baraarugsanayn laakiin dee muslimiinta ahaa ee islaamka sheeganaya ayaa imika dib islaamkoodii boodhka uga afuufayoo dee kol haddii iyaba diintoodii kufriga ay u hiilinayaan annana maan taayada u hiilinna maraya waanay ku hagaagsan yihin alla waxa uhi waaqiimu salaa salaada ooga wa aatu zakaa zakadana dhiiba oo quudoo bixiya wamaa tuqadimuu lianfusikum dad yahow wixii naftiinna u horumarisaan ee nafihiinna u qadintaan ee akownka alla sii dhigataan oo min khayrin wanaaga noocuu doonaya ha ahaadee tajiduuhu cinda allah ilaahay agtiisa idinka heli doontaan ina allaha ilaahay bimaa tacmaluuna basiir waxaad samaynaysaan wuu arkayaayo waxba kama qarsoona ilaahay ogaada taasaa ilaahay ummadda u dhiriyo meesha dagaal baa soconaya cadowna waa la iswaajahayaa waana laga tegayaa tan ama ku adayg ama ka soco oo kollayba marka sahay qaado waxaa la sahay qaadanayaana waa camalkaa saalixa iyo cibaadada iyo khayrkaa ilaahay oo caam yeelay cumar ibnu khadaab radia allahu canhu sida mufasiriinta kutubahooda ay ku qaraan maalin ama wakti buu soo booqday baqiica alkarqad oo masjidka nebiga ka agdhow xabaalaha waa qubuuraha madiinaha baqiic layla dabeedna haddii uu salaamay kadib waxa uu leeyahay khabaru maa cindana annahu tusuwija nisaa'ukum wa sukina buyuutukum wa qusima amwaalukum wa qusimat amwaalukum war waxaan idiin sheegi lahaa buuhi dad iyaoo halkan ku xadhooday in guryihiinniina rag iska galay dumarkiinniina rag iska guursaday xoolihiinniina la qaybsaday warkaannu annagu idiin haynaa haddii aad tankaanba baxdeen oo aakhira u safarteen warkaasaan idiin hayaa haatuf baa dabeetana u jawaabay odhanaya khabarka agtayada ahay waxa weeyaan annahu wajadnaa maa qadamna wamaa anfaqnaa rabixna wamaa taraknaa khasirna wixii aanu horu marsannay helay wixii aanu bixinayna waanu ku faa'idnay wixii aanu ka tagnayna waanu ku khasaarnay macnaheedu waxa weeyaan namuu raacin isagu cumuuman qisadu kolley haddii xataa sanad ahaan aanay u sugnayn dee waa xikmad oo waa xikmad jirta wey siduu cali ibnu abi aalib radia allahu canhu isaguba mar kaloo xabaalaha booqday uu lahaa intuu ereyadaas qaar u eg sheegay baa waxau idhi walle maanta way maqlayaanoo haddii ay ii jawaabi lahaayeen waxa ay qiri lahaayeen arrimaha aan u sheegaya inay xaqin wa qaaluu waxay yidhaahdeen nimankii gaaleed lan yadkhula aljannata janno ku saraaxi maayo geli maayo ilaa man kaana huudan aw nasaaraa qofka ama yuhuudi noqda ama nasraani noqda ayuunbaa janno gelaya bayda qabweynaantooda iyo iyagoo isu haysta waxaanay ahayn hadda ogow hadalkan iyaga ah inay u midaysayiinoo afhayeen quri uu u wada yidhi yuhuuddiiyo nasaarada hamoodi oo labadooda wada jira ay leeyihiin sidaa ee yuhuudduna gaar bay u tidhi kuwan kale nasaaraduna gaar bay u yidhaahdeen yuhuuddu janno uma ogola nasaarada nasaaraduna yuhuudda janno uma ogola aayadda dambaabaad dee arki doontaa tan kusii xigta siday isu weerareen marka isla weynaantaa iyo ammaanida iyo didiilada aan camalka lahayn iblays baa kuwan ku afuufay oo u laqimay sidaasay yidhahdeen lan yadkhula aljannata ilaa man kaana huudan aw nasaara tilka amaaniyuhum buu ilahay yidhi taasi waa yididiilooyinkoodii yididiilo iyo rajaabaa kala sida ayaa kala jira sidaynu marar badan soo tilmaannay islaamku waa diiday ama qur-aanku wuu diiday shayga amaanida laydhahay laakiin rajaaga wuu faray waxa weeye rajuhu qofkii oo amaani macal camala la yimaada yididiilo wadata maxay camal amaaniduna waxa weeyaan yididiilo aan camal wadanin tala diiday markaa waa isqancin iyo ku yeeshood qofkii waxun ku fikiruu yidhaahda anigu caynkaasaan iska noqon yaciduhum wa yumaniihim wamaa yaciduhum ashaydaanu ilaa quluura ilaa quruuraa badeecaddu shaydaanku iib keeno ayaa ayididiilo faqada oo sheegaysa adigu waad iska jannaysantay adigu soomaaliya shahaadanayaad weligaaba kufri ku qaban maayo soo adiga ku abtirsaday intaasoo sheekh hebel warkaagu meel buu ku tiirsan yahay waxba ha werwarin ee iska qayl buu odhanaya tilka amaaniyuhum buu ilahay taasi waa yididiiladooda yididiilaan meel jirin ilaahay baa yidhi qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin haatuu burhaanakum bal daliilkiina keena taa sheegay haddaa run sheegteen daliil baa wax kala wadaya diin marka la sheegayo wax laga sheegayo waa in daliil hayaa qur'aan iyo xadiid midun laga soo qaato laakiin waan iska idhi iyo anaa mooday iyo waan iska jecelahay arrin kuma socdo ilaahay agtiisana taasi ma jirto balaa buu ilahay yidhi balaa horaynuu soo xusnay ereygaas in macnihiisu uu yahay inuu sugayo didda maa qabla wixii ka horreeye ka horjeedkiisa ayuu sugayaa haddii iyagu ay yidhaahdeen kanaa jannaa nagu gaarahoo sidanaanu nahay balaa buu ilahay yidhi amaba ay yidhaahdeenba lan yadkhula aljannata ilaa man kaana huudan aw nasaara balaa waa gelaya yuhuudi iyo nasaara cid aan ahayn baa jannada leh laakiin kuwaasi ma leh cidda jannada laa ilaahay uu sheego waxa uhi man aslama qofka dhiibay ee hoggaamiyey wajhahu lilaah wejigiisa qofka ilaahay u dhiibay ee alle isu dhiibay ee aan meel kale ku meeraysanin wa huwa muxsinun isagoo samafalo ah falahu ajruh abaalkiisii buu leeyahay cinda rabbihi ilaahaysa agtiisa walaa khawfun calayhim cabsi dushooda may ahaanin dadkaa walaa hum yaxzanuuna mana murugoonayaan marka qofka wejigiisa ilaahay u dhiiba macnaheedu waxa weeyaan qofka islaama islaamnimo dhammaystiran oo aan rifan iyo lisan ku dhicine mudakara qofka ilaahay u hoggaansan kaasi abaalkiisu waa ka wa huwa muxsin baa muxsin samafalo ah macnaheedu waxa weeye aamanuu wacamilu saalixaati labadii aayaddaasi ay israacin jirtunbaad sidan ilaahay u dhigay waa iimaan iyo ixsaan wada socda qofka abaalkiisu waa kaa waa taa aynu leenahay salaad walba marka aynu gelayno qul ina salaatii wa nusukii wamaxyaaya wamamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin laa shariika lah wabidalika umirtu wa ana awalu lmuslimiin wahuwa muxsinu falahu ajruhu cinda rabbihi walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun awliyada ilaahay buu noqday kol haddaanu cabsiya muruga midna haysan nimankii iyaga ahaa ee alla uu kaa yaqaanuu kuu sharxayey bal hadda dhegayso wa ahlulkitaabi fi lqur'aan qur'aanku sida uu u sharxay ahlulkitaabka ayay tahay inaad ka aaminto qul ayu shayin akbaru shahaadatan qul illaah markhaatiyaa ugu weyn baa layidhi ilaahay baa markhaati ugu weyn markhaatiga ilaahay ka qaadan waaya dee makiisaynu dhegaysanaynaa innaguna ilaahay baa sidaan inooga warramay xaqaa'iqa ummadaha khatartoodoo laga digayo wayte ficilkoodoo lagaaga digayana wayte kuwan inaad door moodoo laguu sheegayana waat inaanad door moodina macnaha ad ka digtoonaato wa qaalat ilyahuudu kuwaa yahuudda laydhaha waxay dhahan qur-aanku had iyo jeer ahlu kitaab waa sheegaa yahuudda waa sheegaa ahlu kitaab dee waxaa lagu sheegay kitaab baa loo keenay inkastay dabada ka tuureen yahuudna waxaa laga soo qaatay nebi muuse markii uhi innaa hudnaa ilayk ilaahayo waanu kuu soo noqonay haada yahuudu haid macnaha yahuud waa kii towbad keenay buu berigii hore ahaa berigan dambena dee wuxuu noqday balaayada kasoo fushay awgeed wax la ysku caayo yuhuudi yahuud wax la ysku caayo noqday waayo halka ay gaadheen xumaanteeda laysat inasaara bay yidhaheen yahuudi nasaare kuma sugna calaa shayin diinna ma haysato wa qaalat inasaara nimankii kiristankaana waxay yidhahdeen laysat ilyahuudu calaa shay nimanka yahuuddu diin ma haystaan bay yidhahdeen iyaguna wahum wa qaaluu dalik labada qolada hadalkaasay yidhaahdeen wahum yatluuna alkitaab iyagoo kitaabkii ilaahay uu siiyey ee ka hagaagsan iyo ka khaldan kala sheegayey iyagoo akhriyaya yatluuna iyagoo akhriyaya kitaabkii hadda kitaabkii kala xukumayay iyagoo akhriyaya ayay sidaa isu weerareen saasaa ilaahay uu ku tilmaamay laakiin dadka muslimiinta islaam ah dadka muslimiinta ahi midiba midka kale doorka uu ka mudan yahay ayuu garanaya waana isu ducaynaya والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وتدر ينسنين إيجو سقدوا هنا قربية قاشان سويهين إفي آخر بقى تسيدر ينسين كون لكن سدا يسن عضل أيام ayaa markay naarta ku socdaanna ilaahay uhi kullamaa dakhalat ummatun lacanat ukhtaha markay midigashaba ta kalay sii nacdalay islaamku saa maaha waa dad walaalaa oo iska agdho kadaalika qaala aladiina sidaasunbay kuwiina yidhaahdeen laa yaclamuuna aan waxba garanayna juhaasha ahaa midla qowlihim hadalkooda yidhaahdeen nimankii mushrikiintii carbeedna iyagoo isla dhacsan bay yidhaahdeen dadoo dhan annagaa ugu diin wanaagsan waxa kale waxba ma hayaan ahlukitaabka iyo maxamed toona leanna waxaanu taaganay jegadii nebi ibraahim kacbadu dhisay xokaynteediina waanu nahay arrinkuba annagu ku dhammaadaabay dhah ilaahayna wuxuu yidhi aladiina laa yaclamuuna waa kuwii juhaashaan iyagu kitaabnaba hayninba mitla qowlihim dad wuxuu yidhaahda arrintu maaha iyo falsafadda ay soo jeediyaana ilaahay wuxuu idhaahda weeye rasuulkiisana uu soo fara sala allahu calayhi wasalam alla waxau idhi faallaahu yaxkumu baynahum ilaahay baa go'aamin dhexdooda yowma alqiyaamati maalinka qiyaamaha ayaa ilaahay uu u kala go'aamin doonaa xaajada fii maa shay buu ku kala xukumi kaanuu fiihi yakhtalifuun wixii ay isku diidanaayeen ay isla garan la'aayeen adaa khaldan iyo adaa hagaagsan kiibaa ilaahay u kala xukumaya oo ka hagaagsan iyo ka khaldanba uu kala sheegi doonaa wuu kala xukumayaa waxa daba yaalla waa abaal marinaya mid walba meeshuu mutaystuu geynaya sida qur-aanku uga warramo labadaa qolo ee isberber yaala ahlunaar iyo ahlujanna ilaahay baa wuxuu uhi waman adlamu yaa ka gardarro badan minman cid manaca masaajid allah ilaahay masaajidadiisiibuu ka hor joogsaday an yudkara fiiha in lagu xuso ismuhu magaciisa wastacaa waxa uu u gucleeyu u degdegay fii kharaariha masaajidada sidii uu ooda ugu rogi lahaa kharaabin lahaa macnaha wixii lagu camiraya uga hor joogsan lahaa kaa cidina kama dulmi badna daalimiintu way badan yihin waxa wax hor joogsadaana way badan yihin laakiin ka beydkii ilaahay arrinkii ilaahay ama cibaadadii ilaahay u diiday ama dadkii ilaahay u diiday ugu guuldarro badan aayaddu yuhuud iyo waxay ku soo degtay yuhuud iyo mushrikiintii carabta mushrikiintii carabtu waxay hor fadhiisteen kacbadii oy nebi maxamed yidhahaan calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisii ku cumraynsan maysaan oy ka hor joogsadeen xudaybiye waad garan kambalka makaa la fadhiyey dartaasay uga dhaarteenay yidhahdeen ka noqo ilaa uu warankiisa soo soofaystayna dee lagama baydhin le ragitaanka uguma daaye nimankii yahuud ahaana ilaa laga afuufay oo laga dareeriyey qudus dee sidii unbay hor fadhiyeen maantana sidii unbay hor fadhiyaa iiga kaciya iiga durub iyo aan wadadegna ma jirto marka kuwaa hadday aayadda ku soo degtay waa iska caam masaajidada dee kuwaa xurmada leh ay haddii ay aayadda ku soo degtayna masaajidada o dhan wada waa wada caam yeelaysa tacmiirta masjidkuna waxa weeyaan tacmiir maadiya iyo mid macnawiya dhismo waa lagu camiraa iyo qurxin iyo wanaajis taasoo kale waxaa kaloo lagu camiraa cilmi iyo cibaado ayaa lagu camiraa weliba ta sii muhiimsanina waataa masjidkii nebigu calayhi salaatu wasalaam kumabuu camirnayn dhismo ahaanoo dee wuxuu iska ahaa dergad yaroo iskale laamo yaryar dusha ka saaran yihin waxaa ka socdayna waad garan ee xikmad ah marka masjidka tacmiirtiisa u muhiimsane waa cilmiga iyo cibaadada kharaabkuna waa iyadoo loo diiday in lagu cibaadaysto oo la camiro oo khayrka lagu faafiyo dhexdiisa ulaa'ika buu ilahay yidhi kuwaa xumaaday maa kaana lahum umay habboonayn an yadkhuluuhaa inay galaan ilaa khaa'ifiin iyagoo cabsanaya unbay habboonayd inay galaan iyagoo cabsanaya oo ilaahay ka cabsanaya oo masjidka marka aad soo gelaysa ila adduunka rujin mayside alla kacabsi baad tahay qaadanaysaa wixii loogu talagalay inay la soo galaan bay ahayd ama arrintuba waa waxa weeyaan ku sallidid iyo iqraa oo alla abaabulaya ummaddana wuxuu leeyahay rag yahow loo diiday masjidka kuwaa waxa ku habboonaa inay soo galaan iyagoo cabsanaya un oo idinka idinka cabsanaya nimanku ha idinka cabsadana ku hinjiya oo markaa lagu abaabulaya waana siduu nebigu yeelay calayhi salaatu wasalaam iyo asxaab lahum waxay leeyihiin fi dunyaa khizyun adduunyada dulli bay leeyihin adduunka dulli bay leeyihin oo abaal u ah walahum fi laakhirati aakhirana cadaabun cadiim cadaab weyn bay leeyihin aakhirana cadaab aad iyo aada u weyn sidaasaa iimaan la-aanta arrinkeedu waa kaa adduunka qofku haba isu haysta inuu wanaagsan yahay oo warshada leeyahay oo iftiin badan iyo leeyahay dayax gacmeedyo iyo horumar dhaqaale laakiin walaa zaala fi lkhizy dulligaasu ku dhex jira aakhirana kaasaa u dambeeya cadaabkaa weyn cumar bn khaaab radia allahu canhu maqaaladiisiina waad xafidsantahy naxnu qawmun acazana allahu bilislaam annagu waxaanu nahay ummad ilaahay uu ku kor qaaday islaamka mar kastoonu cisiga iyo sharafta ka doonno meelaan islaamka ahayna ilaahay wuuna dullaynaya marka cisiga iyo sharafta islaamkaa laga helaa iyo diintiisa iyo waxyiga rabbi xaggiisa ka yimi dulligana waxa laga helaa wixii kale lagu bedesho walilaahi rabbi waxa u sugnaadu iska leeya oon cidi ku haysanin almashriqu waalmaqrib almashriq meesha qoraxdu ka soo baxdo waalmaqribu iyo meesha ay qoraxdu ka dhacdo fa aynamaa tuwallu meel kasta oo la idiin jiheeyo ama u jihaysataan fathamma wajhu allah halkaasi waa ilaahay wejigiisi alla waa idinka jira halka ina allaha waasicun caliim ilaahay baa waasic ahoo wax walba koobay oo caliim ahoo shay walba ogaansho u leh oo wax ka qarsoomaya aanu jirin aayaddu ma tilmaamayso salaada in meel walba loola jeedsan karo oo had iyo jeer aanay kugu qiblada un dee aad ka maarmi karto inaad qiblada ka maarmi karto ee qiblada waa waajib salaada in loola jeedsado sunniya faralba laakiin waxay tilmaamaysaa ruksad bay bixinaysa salaada sunnaha ah qofku markuu safar iyo dhinacuu doono ula jeedsan karaa markuu qofku habaabo ama uu dayoobe ee qiblada had iyo jeer uu ka ambado dhanka uu u maleeyuunbuu u tukan doonaa inahaasa lagu soo maaragtay lagu fasiraa khaas ahaan sababteedaanaad ku fahmiye waxa ay ku soo degtay nimankii yuhuudda ahaayoo nebiga ku cambaareeyey oo yidhi haddii uu kacbada qibladayadii oo qudusa u tukanayay bal maxaa tii reerkooda ku soo celiyey muu xaggaasun u sii wada hadduu diin u jeedo kolkaasaa ilaahay uu tilmaamay goobtu inaanay amranayn laakiin ilaahay amarkiisu uu amrayn macnaha amarka alle uu yahay kala tixgelinayo dhulka halkuu kolba ilaahay asteeyo ummaddana uu u tilmaamuu yidhaahda u jeedsada halkaasunbaa waajiba dhulka ilaahayna waa wada dhulkii ilaahay bariya galbeed beriya galbeedba ilaahay baa iskale halka aa u jeedsataanna waa wejigii ilaahay waa wejigii ilaahay sidaa darteed haddaa xagga aa u jeedsanayseenoo laydinka soo jeheeyo maantana qibladii usoo jehaysateen dhib ma jiro ayay idin harowsan nimankaas wakhtiyadaa koobanna waa lagu fasiray ama waxaaday ku soo degtayba nebigii asxaabtoo socdaa lahaayoo tukada isidoo qibladii garan waayey oo meelunu maleeyey markaasaa laleeyahay halkii aa ku tukateen waa tukateen way u ansaxay wa qaaluu waxay idhahdeen nimankii gaaleed ittakhada allaahu waladan ilaahay baa ubad samaystay bay idhahan weladku inan iyo inanba wuu noqdaa subxaanah jawaabtii baa lagu laqimayaa subxaanahu tansiihan lahu ilaahay isagaa ka hufan inuu ubad samaystay iyo welad waa ka hufan yahay alleh waa ka dheeryahay waa ka durugsan yahay subxaanahu baad leedahay markaad waxaasoo kala maqasho bal ka kaale intuu samaystee lahu waxa u sugnaaday maa fi samaawaati waalard ceriyo dhulba waxa ku sugan buu ilaahay leeyahy ceriyo dhul waxa ku sugan halkaa waxa jawaabtu ay noqotay ceriyo dhul waxa ku sugan kol hadduu leeyahay oy addoomma u yihiin ubad uma ah leannahu cidina ma addoonsato ubadkeeda labadaa arrimood isqaban maayaan ubadnimo iyo addoonnimo ilaahay addoommay u yihiin laakiin ubad uma aha ubadkiinnuna idinka ubad bay idin yihiin laakiin addoomma idin maaha lidaalik masaladu inkastee caqiidada fuqahaadu masaladay kala baxeen waxa weeye marka la eego fii baabi riqi mid aynaan imika haynin baabka addoonsiga in qofku hadduu soo iibsado aabbihii ama ubadkiisa adigu waalidkii ama faraciisa hadduu soo iibsado inuu markaaba xoroobayo oo labadaasi aanay kulmaynin kullun lahu qaanituun khalqigaasoo dhami ilaahay bay u adeecayaan qunuudka qur'aanku had iyo jeer waa daaca ilaahay bay u hogaansay badiicu asamaawaati waalard samooyinka iyo dhulka ka ammaamuday weeye ee soo bilaabay ee aan cidhi uga horrayn meeluu ka egtayna aanay jirinba bidcadu waa wax cusub oo aan cidhi kaala horrayn marka badiic ilaahay cid iyo dhul isagoo meeluu ka egtay iyo cid tustay aanay jirin buu sidaa aragtayna wanaagsan u qotomiyey waa ka awooddaa leh wa idaa qadaa amran arrin kolka uu go'aamiyo ee uu doono arrinkaasi inuu socdo fa innamaa yaquulu lahu wuxuunu ku odhanaya arrinkaa uu u odhanaya kun haw fayakuunu markaasaaba la helaya arrinkiiba oo horay uu ka samaysmaya ilahay saasay wax waliba ugu dhib yaryin waxaana og tihiin ubadka in loo xikmadaha loo dhala ay ka mid tahy ama adduunka ha kugu anfaco ama aakhira ha kugu anfaco dee ha kuu soo duceeyo ama itaal ha kuu noqdo waxalla wuxuu u baahan yahayba ma jira ilaahay liannahu samad isagaa loo baahdaayo isagu cidba uma baahdo bal intaasoo arrin buu sameeyey wax waliba saasay ugu dhib yar yihiin muxuubaad uga baahan yahay marka aayaadka dambe bifaxwaha waxa ay mafhuumkeeda ay ku radiyeysaa waxa horay sheegeen wa qaala aladiina kuwii waxay idhaahdeen laa yaclamuuna aan waxba garanaynin waa nimankii quraysh amaba yahuudba lowlaa yukallimuna allah ilaahay muunala hadla bay idhaahdeen aw ta'tiinaa aaya ama aad aayad noo keenti maxamedow muu ilaahay nala hadlu idhaahda hala rumeeye maxamed ama maad aayad noo keenti aw ta'tiinaa aaya macnaha mucjizo tilmaamaysa inaad nebi tahay dee nebigu mucjisalaan maahayna waa muran kadaalika sidaasay qaala aladiina min qablihim kuwii quraysh ka horreeyey oo ahlu kitaabkuna sidaasay yidhaahdeen markay rusushooda la murmayeen iyaguna saasay ku yidhaahdeen midla qowlihim bay yidhahdeen hadalkoodoo kale hadalkoodu wuu isu egyahay sidaa aayadda ba ilahay u ku xusay midla qowlihim hadalkoodan oo kale oo rusushoodii iyaguna waxay ku yidhahdeen mucjise iyo aayadkeen haddaad doonaysa inaan ku rumaysan rususha ilaahay sida loola murmay cadowgula murmay isku mid baahay tashaabahad quluubuhum qalbiyaashoodaa isu eg qalbigoodu wuu isu egyaha waxay tilmaamaysaa qowlkan midaysani qalbi midaysan buu ka soo fulay macnaha kufriga ayaa edabdaradaa iyo anshaxumadaa iska leh sida iimaankuba anshaxa iyo akhlaaqda wanaagsan u leeyahay